suuqan oo ku yaalla degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxaa ganacsigiisa lafdhabar u ah dumar nolosha qoysas badan oo ku nool caasimadana waa laga soo saaraa in dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoog leh uu ka jirana waxaa sabab u ah isbeddelka amniya kan siyaasadeed ee salka u ah dowladnimada soomaaliya soddon sano ka hor markii uu dalku galay colaadaha sukeeye waxay hooyooyinkan soomaaliyeed dusha u riteen mas-uuliyadda qoysaskooda hadda oo soomaaliya doorashada hirgelinteeda lagu heshiilayahayna waxa ay qabaan walwal xoog leh sida ay v o eda u sheegtay maryan taqal oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda s w d c waqti la ballamaa jiray waqtigii la ballamayna waa la dhaafay doorasho maanta astaysan oo maalin hibaane ma haysano saameynta ay dumarka ku yeelan kartana qof kasta oo dareen lagu dareemi karaa dumarkana maahane waxaad ku yeelanaysaa maatida dhibaataysan oo dhan sida dadka aan ama disbe ebalka loo yaqaana ama aan dadka dhibaatada gaarka a qabo dumarka caruurta dhalinyaradan xaabada laga dhigtay dabka lagu shidaayo ee laleeya soo orda iyo dagaalaa la idingelina iyo kanaa la suubina waa dhibaato weyn oo annaga naga taabanaysa dumarka haddaan nahay meel weyn dumarka oo matalaad siyaasadeed ku leh labada aqal ee baarlamanka soomaaliya haddana door kuma laha fadhiyada madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu ay kaga hadlayaan arrimaha doorashada iyo heshiisyada la xiriira waxaana ay soo jeedinayaan in mas-uuliyiinta go-aanka u leh arrimahaasi ay u turaan bulshada nugul sida dumarka dhallinyarada iyo dadka baahiyaha gaarkaa qaba sida ay noo sheegtay kaafiana leeya oo ka mid ah aqoon-yahanka arrimaha dumarka u ololeeya dumarka somalia hadaan nahay walaac baa inoo muuqda waxaa inoo muuqda dadkii mas-uuliyadda noo hayay inaysan ahayn dadka ku habboonaa inay mas-uuliyadda noo qadaan waxaa la yidhi ammaanadu waxay dhuntaa markay gacanta u gasho qof aan qofkeeda ahayn ama qof aan ehel u ahayn so dadka hadda jooga ee siyaasadda jooga weliba maamul goboleedyada madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo dhammaan waxaa la rabay in laisku tanaasulo tanaasulaadku waa halka keliya xal ee ummad lagu badbaadiyo qofku markuu madax yahana waxaa laga rabaa inuu dadkiisa iyo dadka u turo ma aha inuu asagu w asaga u rabo u fiiriyo taqal oo ka tirsan hay-adda horumarinta haweenka ee s w d c ayaa v o a soomaali u sheegtay in dumarka soomaaliyeed ay dhibaatooyin kala soo kulmeen colaadihii sukeeye mar kalena aysan ogolaan doonin in dalka uu burbur ku laabto annaga haween soomaaliyeedaan nabadaan rabnaa dalka wanaagiisaan rabnaa maamul iyo nidaamaan rabnaa qof nooma calaamaysna waxaa noo calaamaysan qofkii madaxweyne noo noqdantaa garab taaganna ilaahay inuu noo suubiyo ilaahay inuu nooga dhigo mid cadaaladda ka shaqaynayo oo ummadda waa cadaalad falaayo in ilaahay albaabka naga soo geliyo oo ummadda soomaaliyeed miday isku raacsan tahay oo dalka iyo dalabka u hogaansamayna aan helno qabiil ma rabno nina ku taageeri mayna qabiil qofkii qabiil aaminsanna iimaanka allah geliyaaleen qaar ka mid a dumarkan ayaa u arkay in hablaha ku jira baarlamanka labada aqal ee soomaaliya loo baahan yahay inay ciyaaraan door ku aadan dhexdhexaadinta siyaasadda mas-uuliyiintan ishaya maadaama ay u arkaan in qaar ka mid a mas-uuliyiintii loo igmaday hoggaanka dalka iyo maamul goboleedyaduba ay heshiin la-yihiin marka nabadda inta la haysto doorkaada ciyaar siiba dumarka siyaasadda ku jira ee hadda janis ku haysta inay dadka ka qeyb qaataan waa inay kor iyo hoos meel kastay marayaanba ay qayb ka noqdaan wada xaajoodyada socda ay doorkooda qaataan sida ummadda loo badbaadiyo waxa la badbaadinayo waxaa waaye nation ma ahan dad wadan dhan baa masiirkiisii wuxuu
soomaaliya waxaa hadda dhammaaday wakhtigii hay-adaha dastuuriga iyo kii madaxweynaha dalka iyadoo aan la ogeyn goorta waddanka uu doorasho galayo cabdicasiis barrow v o a muqdisho